maamulka degmada jaalalaqsi ee gobolka hiiraan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay xalay waddada u galeen gaadhi caasi ah oo ay wateen maleeshiyo ka tirsan al-shabaab guddoomiyaha degmada jaalalaqsi maxamed nuur cagajoof ayaa v o edu u sheegay in weerarkaasi ay ku dileen labaatan ka tirsan al-shabaab oo gaadhigaasi saarnaa cashe ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ku wareysatay islamarkaana weydiisay sida ay wax u dhaceen
wado oo markaas ciidan ku yimid dhanka hadda ay degan yihiin oo usoo socotay jamaacadda mubaarak iyo inta udhexayso tardo wadadaasay ciidanku u galeen baabuur oo markaa hoomiga halkaas socday halkaasaa baabuurkii lagu gubay ayagana bataatanba qof kama fakanin sida hadda raggii hadda meesha joogay oon la xiriirnay aynoo xaqiijiyeenna meeshaas waxaa ku dhintay labaatan qofood oo cadowga ah oo sideed iyo toban qori oo qoryaha ako faydhisoonka ah oo qoryaha akeega ah iyo qoragan baafiikuho waxa ay ku qarxiyaan iyo qoray dabajeexa qoryaha beerka amka la yidhaahdo labaatankaas qoray halkaa looga furtay iyo sideed iyo toban qoryaha yaryarka oo gacanta ah gaarigina halkaasaa lagu gubay labaatanka qofood oo macaldarawalkoodii iyo ciidankii halkaas joogayna qof kama fiigin sidee gaarigaas yaree baska ah lagu hubiyey ama lagu xaqiiqsaday inay dadka saarnaa ay ahaayeen al-shabaab arrintii waa la weydiinayey nimanka hadda meeshaday kasoo socdaan ay wadadan burburkii dalasa isku xirta inay ciidan ku duraan ay halkaas ay jidgoyo ka sameeyaan si ayna dadkaas labada degmayna iskugu gudbin aalad noocaasa inay abaabulkaas wadeena laga socdaa deegaanka iska abaabulaan iyo tuulooyinka hadda iska abaabulaan inay kasoo guulaan iyo meesha hadda usoo socdaa inta ka dhexaysana dad ayaga dadkii deegaanka ku ahaayaa degan oo ayaga aqoon u leh gaadiidkoodana yaqaano runtii marka markii la ogaaday labada dhinacba meeshay kasoo baxaayeen iyo meeshay soo aadaayeen dadka joogaba way isla xiriiraayeen sidaas ayaa taleefon la iskugu hagaayay sidaasaa wadada loogu galay sidaasaana ciidankuga guulaystay waxaad dhinaca kale ka warantaa waxaad sheegtay in qoryo badan laga furtay qorigan b k m-ka uu ku jiro baasuuke uu ku jiro mar haddii gaariga la qarxiyey sidee qoryahaasi loo furtay gaariga ma wada ragcino ma gubanin gaariga qoray weyna qoryo ka ahaa lala dhacay kabacdina wow damay aaday markaa qoryahaas kale loogu shaqshaqay runtii marka ayaga bitayna ka bixin gaarigu gaari qufulin oo qoryaha baabuurkan hoomay damiira waaye marka ayaga gaariga badanaa inta gaarigay ku dhinteen markay ka dhegaayeenna markaasaa lagu afsaaray wixii ka haray oo dhaawacaayeen markaasaasa ciidanku ay uga daba tageen aan mid walba meeshiisi loogu tagaa lagu toogtay hataa meeshiina hadda ciidankaa ku sugan oo kolley runtii xaqiiqda naga siiyey sidaas ayaa lagu xaqiijiyey inay gaarigana una ku gubanin qoryahana looga furtay waa sidaas maana gaari bataatan ba holcayo hawada gale maahayn waxaad sheegtay in ciidanka ay waddada u galeen marka mar haddii ciidan intaa la eeg ay ahaayeen oo labaatan qori laga furtay marka intaasoo nin oo sidaa u hubaysan sidee ku suuro gashay in midkoodna uu ka fiigi waayo oo qoryahaasi ay difaaci waayaan
runtii qoryo qoryo baabuur oo kor ka banaan maahan sideed iyo toban qoro yaryara iyo qorigaas dabajeexa iyo baafiinkaha saasay labaatan kun iyo laba qoro waaweyn iyo sideed toban qoro yaryara waayo walaalay marka waxay ku suuro gashay wax walba horta waa qadarta ilaahay waktigeeduna qof walbanu ku dhimanayaa dhibaato badan iyo mataqaanaa cuqudo badan ay ummadda ka galeen amba amba xoolahooda ay ku baaba'sadeen amba naftooda ay ku dileen shalayba ugu dambaysay dad ku dileen shacaba degmada meeshaas cuqudigaasuna wuu iska jiraa runtii waxa taxadi dhaba iyo dadaal dheer oo loo galayna waa sababta waa ku timid oo ciidankii saddex iyo afar meelood ayuu u galay si haddii u uga gudbo qaybtan una qaybta kale uga fakan haddii qaybtaasi qayb saddexaad una uga fakanin sidaasaa qayb loogu istaagay hadda marka waana laga awood badnaayo hadda labaatan nin iyo ciidan gaarayo konton nin waa dareemi kartaa ragga meeshaas ku jira rag ilaa konton leya ama kasii badan oo ahaayeen dhinaca ciidankii jidka u galay ciidankaasi al-shabaabka ah maxaa iyaga soo gaaray alxamdulila walaalay xataa qofka dhaawacma ma jiro hal gaariyu ahay gaarigu waana laga awood badnaay raacraacfa mataqaybaana loogu istaagay ayaguna waxal baalootaba kama dhicin waad dareemi kartaa gaari markaa socdo oo fulan iyo dadku dhex jiro markii koona inta koona gadaal iyo hore iyo maxaaba xabad looga bilaabo waad dareemi kartaa marka ayagoo maba maba fidinba baalooto
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada jaalalaqsi ee gobolka hiiraan maxamed nuur cagijoof khadka telefoonka ayuu ugu waramay waryaha v o e da cashe ibraahim aadan caashe cuud